الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah waxaan tahniyad u dirayaa oon aad u bogaadinayaa oo si niyad ah iyo qalbiga aan u bogaadinayaa mujaahidiintii sida lama ilaawaanka ah qalbigayaga iyo niyaddayada iyo maskaxdayadaba u faraxgeliyey ee dagaalka ku qaaday huteelkii xumaayee villa rosa golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya oo bogaadiyey weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya waxaa kaloo maqli doontaan waa khatar in madaxtooyada meel u jirta laba boqoloo tilaabo wax ka yar daarweyn korkeeda inta la fuulo madaxtooyadii dhexdeeda wixii maraya xataa loo jeed galaan runtii wax oo loo dulqaadan kara maaha waa murtadka lagu magacaabo daahir amiin jeesow oo ku tilmaamay weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen villa soomaaliya mid aan la aqbali karin loona dulqaadan karin in xaruntii looga talinaya kooxda ridada weerar noocaasa lagu qaado ma og tahay in waxyaabaha dhaawaca ukhuwada iimaaniga ay ka mid tahay inaad walaalkaaga ugu yeerto magac uu dhibsanayo sidee sharciga islaamka u qaadaa dhigay dhibaatada ka dhalanaysa arrintaasi waxaad ku dhegaysan doontaan xalqada lix iyo kontonaad ee taxanaha aan ku faaqidno waxyaabaha fasaahadiya ukhwada iimaaniga dad shacab ah oo cadhaysan oo maanta weerar ku qaaday gaadiid ay wateen ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaasoo qof shacaba ku jiiray deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho jamciyadda al-ixsaan al-khayriya oo deeq raashiina ka qaybisay degmada wabxo ee wilaayada galgadood mas-uul ka tirsan maamulka ridada isku magacaabay somalilan oo goob fagaaro ah ka sheegay in magaalada berbere ay ka hirgelin doonaan xarumo lagu iibiyo khamriga waxaa kaloo maqli doontaan khudbad uu shirkii nuuqabada ka jeediyey suldaan aadan deerow suldaanka beesha dabarre xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya ayaa bogaadiyey weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ee magaalada muqdisho arrintaasi waxaa ka hadlay oo bogaadiyey afhayeenka golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga nabadoon nabadoon ismaaciil xuseen haaruun bismilah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah ilahay baan u mahad celinaynaa mahadaan bilow iyo dhammaad lahayn waxaa kaloonu mahad celinaynaa bahda andulus oo mar walba u sheegta ummadda islaamka ah waxyaalaha cadowga beenta ah ee dadka ka dhaadhiciyo uu doonaya inuu dadka ka dhaadhiciyo ee uu ku marin habaabiyo marin habaabintooda ka leexiyo oo runta iyo xaqiiqada u sheega intaa haddii aan ka baxo marka hore waxaan u hambalyaynayaa oo hambalyo iyo bogaadin aan isugu darayaa dagaalkii ay ku qaadeen mujaahidiintu xaruntii madaxtooyada hodheelkii xumaaya la odhan jiray villa rosa villa rosa ninkii yaqaanaa waxay ku taallaa madaxtooyada derbiga madaxtooyada iyo keedu ways hayaan wax kala go'an maaha afar iyo labaatan saacadood baa xabaddu halkaa ka socotay waxaana madaxa lagaga gurayey mujrimiintii iyo madaxyaweyntii ilaahayga weyne subxaanu qaadira ku caasiyey ummadda islaamka ana doonayay hadimo iyo dhibaato inay u geystaan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa baryahan oo dhan waxaa lagu hanjabayey oo hawada ay marinayeen xasan gurguurta ama xasan bakhti bakhti u sujuude iyo wixii la fikira inay soo afjareen ama ay soo afjarayaan xarakatu shabaabulmujaahidiin beenaalayaal kadaabiina iyagoo ah meeshii sidaa ahayd ee ay dadka u sheegayeen shabaab in la soo afjaray maalin walbana ay idaacadaha iyo beenta kadaabnimada ah ka sheegayeen boqol baanu dilay konton baanu dilay siddeetan baanu dilay aan wax allayaala wax ka jiraa jirin ee beenta ahaa waxay socotaba markii la galay madaxtooyada ee lagu garaacay madaafiic cusub oo aan hadda ka hor aan lagu ridin lagu tijaabiyey ninkii lahaa guryahoodaan ugu gelayaa goobahay joogaan oo dhanna waan ka nadiifinayaa isagaa lagula cararay gaadhi taangi yugandhaysa oo gaal kiristanihi wado baa lagula cararay markii lagu garaacay madaafiic iyo gantaala uusan u adkaysan karin naftiisaa lala cararay waa ninkii shalay lahaa meelahay joogaan baan ugu tegayaa oon ku baabi'inayaa oon ku soo qaqabanayaa isagaa shaarkii qabay baa laga saaray in lagaga saarina waxaa idinku nadiira waxaa lagula cararay taandhi yugandhaysa inta difaac ku xidhan iyo inta waardiye ku xidhan iyo inta jagboonti ku taallana de waxaa la weydiinayaa dadka muqdisho jooga iyo ummadda islaamkaa ciddii meeshaa martay wixii oo dhan inta loo soo xuluushay baa beerka laga garaacay kadibna taangii lagula cararay wixii meeshaa joogay hadday wasiirre ahaayeen iyo hadday wasiirre ku-xigeen ahaayeen hadday xildhibaan ahaayeen iyo saraakiishii xumayd ee madaxayawooyintaana kurkaa lagaga guray ilaa hadda bakhtiyadii baa laga gurayaa sida naloo sheegayo arrintaa ayadaa guuldarradaas baa la dhexalsiiyey maadaama arrinta ay sidaa u dhacday ummadda soomaaliyeed waxaannu u sheegaynaa gaala way jabtay iyo wixii maca u ahaa ee xasan gurguurtiyo wixii la mid ahaa ay ka mid ahaayeen way jabtay alla og way jabtay oo wallaahi way jabtay beentan miidiyaha ay ka sii daynayaan iyo diyaaraddan xun ee darooniska een waxba tarin waxaayuusan dadku dheg jalaq u siin gaala way jabtay meeshii u dambaysayna maraysaa hashu hadday lug ka jabta waxay sugtaa waa gawrac soo maaha wixii dowladku sheegtahay gaaladii soo duulay lugahay ka jaban yihiin waxay sugaanna waa gawrac wax kaloo ay sugayaan haba yaraatay ee ma jirto waxaan tahniyad u dirayaa oon aad u bogaadinayaa oo si niyad ah iyo qalbiga aan u bogaadinayaa mujaahidiintii sida lama ilaawaanka ah qalbigayaga iyo niyaddayada iyo maskaxdayadaba u faraxgeliyey ee dagaalka ku qaaday hoteelkii xumaayee villa rosa waan u mahad celinaynaa wixii ka soo baxay allaha barakeeya aanu leenahay meeshay joogaanna allaha ku ammaansado wixii meesha ku shahiidana ilaahay waxaannu uga baryaynaa in shahaadada ilaahay ka aqbalo waxaannu ballan qaadaynaa oonu ilaahay hortii ku ballan qaadaynaa inaannu idindaba soconno si aad u geeriyooteen ee lafihiinnu u shiidmeen haddii allaydmoonnu xagga ilaahay ka helo haddii aannu nahay golaha nuqubada iyo ummadda soomaaliyeed ay nuqubadu mas-uulka ka tahayba keligiin inaydaan geeriyoonaynin kulligaya inaannu idinka daba geeriyoon doonno nasriga iyo guushuna foodday taagan tahay xasan gurguurta xasan jigjiga bixiye xasan bakhti u sujuude xasan qurun leh waa laysayaa wabilahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeen xaaris cabdulqaadir aad baad u mahadsantaha walaalka ismaaciil salaad guuleed murtadka lagu magacaabo daahir aamiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya ayaa ka hadlay weerarkii ay dhowaan ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada kooxda ridada ee magaalada muqdisho xildhibaankan ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo weeraraan halka looga taliyo kooxda ridada xilli halkaasuu ku sugnaa hogaamiyaha ridada murtad xasan sheekh waa kan murtad daahir aamiin jeesow oo ka hadlaya arrimahaasi islamarkaana dhaliilo xoogan u jeedinaya laamaha kooxda ridada soomaaliya ee waddooyinka ka xidhay shacabka muslimiinta kuna fashilmay ka hortagga weerarkii mujaahidiinta ku qaadeen xarumaha kooxda ridada soomaaliya suurtagal ma aha meel madaxtooyadii intaas u jirta in muxuu ahaay la galo wallaahi wax laga xumaado waaye arrintaas iyadaa hay-adaha amniga waa inay dib u eegis ku sameeyaan dadkii muxuu ahaa dayacadaas lahayn shuruucda dalka la hor keenaa oo aanan wax wax dhacay bese aan laga soo qaadin waayo waa khatar in madaxtooyada meel u jirta laba boqoloo tilaabo wax ka yar daarweyn korkeeda inta la fuula madaxtooyadii dhexdeeda wixii maraya xataa loo jeedo runtii wax oo loo dulqaadan kara maaha oo kadibna wax dhici jira bese laga soo qaado suurtagal maaha waa in hay-adaha amniga isla xisaabtan dhaba ay la yimaadiin deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa gaari jirsiiyey qof shacab ah falkaasoo dhaliyay carada dadka deegaanka dadyow aad u fara badan oo ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ayaa waddada ka jaray gaadiidka kufaarta oo isku dayay in ay maraan waddooyinka laamiga ah ee deegaanka ceelasha biyaha waxaana ay si caraysan isku hortaageen askartaasi una diiday in ay sii socdaalaan murtad maxamed sheekh doodisho oo ah wasiirka amniga ee kooxda riddada soomaaliya oo dhaawac culus uu ka soo gaaray weerarkii mujahidiinta ku qaadeen xarunta madaxtooyada riddada ayaa dhaawiciisa loola cararay dalka turkiga dhaawaca murtad doodisho ayaa si qarsoodah looga qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoona la geeyey dhanka dalka turkiga halkaas oo lagu dabiibayo waxaana lasoo warinayaa in dhaawiciisu yahay mid culus murtadkan ayaa la sheegayaa in intii uu socday duulaankii mujaahidiinta ku qaadeen villares uu iska soo tuuray dabaq waxaana xaaladiisa caafimaad waxba looga qaban waayey cisbitaalada muqdisho dhanka kale xaalad cabsi iyo jahwareer ayaa soo wajahday kooxda riddada soomaaliya kadib weeraradii madaxtooyada waxayna maliishaadka murtadiinta ay xireen waddooyinka muhiimka ee caasimadda kuwaas oo markii hore furnaa waddooyinka ku yaala isgoyska dabka ilaa sayidka ayaa lasoo warinayaa in la xiray waxaana sidoo kale joogsaday isku socodkii gaadiidka iyo ganacsiga kooxda riddada soomaaliya ayaa waxaa soo wajahday cabsi xoogan iyagoo ka baqanaya weeraro hor leh oo kusoo food leh walaaca haysta kooxda riddada ayaa sii xoogaystay kadib markii xarakada mujahidiinta al-shabaab ay sheegtay inay soo laabteen qaar ka mid ah haliyeyadii fuliyey duulaankii madaxtooyada ayna u diyaarsan yihiin inay fuliyaan howlgallo kale sida uu ka dhawaajiyey sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere xafidahullah gudoomiyaha degmada berbera ugu magacaaban maamulka ashaala darirka ee somalilan ayaa goob fagaare ah oo ay dad badani joogaan waxa uu ka sheegay inuu magaaladaasi ka hirgelin doono xarumo ganacsi oo lagu iibiyo khamriga la doonayaa inaynu la jaan qaadno isbedel dhaqandhaqaala imanaya waayo ajnabi baa inoo imanaya barbarwaayintii horubaa garanaya malaa barbarwaayinta dambe garan maayaan iyadoo suuqaa berbera khamriga lagu iibiyo ay dukaana ka furayin baa shalay ah soo maaha ilbaxaa le ilbaxa ilbaxnimada dooyayna raadinayno ayaa waxay leedahay inay dukaanno aan maanta ka furnay berita ka furmaan oo bulsho kalaa imanaysa marka waynu la jaan qaadnaa oo horumarkaana la jaan qaadnaa hadalkan ka soo yeeray mas-uulkan ka tirsan maamulka ashaala darirka ee somalilan ayaa kusoo beegmaya xili deegaanada ay ka arimiyaan maamulada riddada ah ay si xowliha ugu dhex faafayaan waxyaabaha maanka dooriya ee uu khamrigu ka mid yahay xubintii dhacdooyinkan waa naga intaas aan idin celiyo walaalkeen ismaaciil salaad guuleed iyo barnaamijka faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaan ku guda jirnaa ma og tahay waxyaabaha dhaawaca ukhwada iimaaniga inay ka mid tahay inaad walaalkaaga ugu yeerto magac uu dhibsanayo sidee sharciga islaamka u qaadaa dhigay dhibaatada ka dhalanaysa arrintaas haddaba kusoo dhowaada xalqada lix iyo kontonaad ee taxanaha aan ku faaqidno arrimaha fasaahadiya ukhwada iimaaniga xalaqaadkan waxaa inoo soo jeediyey sheekheenna sheekh casaam abu yaxya xafidahullah bismillahi raxmaani iraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacd waxaynu ku dhaajirnay mufsidaatu lukhuwa ayaynu ku dhaajirnay mufsidada labaatanaad ayaynu caawa ka bilaabaynaa waa tanaabuzu bil alqaab waa inaanay saa xunxun laysugu yeedhyeedho waxay ka mid tahay waxyaalaha quwada fasaadinaya ayay ka mid tahay tanaabus bil alqaab waxa weeyaan qofkani magac xun in loogu yeedho ama magacuu karaahiyeysanayo in loogu yeedho taasna waa shay mamnuuc ah oo xaaraana weeyaan allahna tabaaraka wa tacaala uu inaga reebay walaa tanaabasuu bilalqaab bi'sa lismu alfusuuqu bacda aliimaan allah wuxuu leeyay tabaaraka wa tacaalaa asmaada xunxun iyo alqaabta xunxun ha isugu yeedhina waa dembi aada u weyn weeyaan waa dembi ilaahay tabaaraka wa tacaala uu agdhigay riddadiiyo gaalnimadii uu agdhigay weeyaan biisa lismu alfusuuqu bacda aliimaan qofkii dembiga noocaasa ku dhacana allah tabaaraka wa tacaala wuxuu faray inuu toobad keeno walaalkiina uu cafis ka dalbado man lam yatub fa ulaa'ika hum aldaalimuun macnaheed waxa weeyaan waxaa waajiba qofku hadduu waxyaalaha noocaas ay ka fakfakadaan in uu toobad keeno waana shay ijmaaca oo culimmadu ku ijmaaceen in alqaabta xunxun in laysugu yeedho ay xaaraan tahay wuxuu leeyahy imaamu nawowi raxmatullah caleyh fi ladkaar itafaqa alculamaa calaa taxriimi talqiibi alinsaani bima yakrahu sawaan kaana sifatan lahu kalacmashi walacraji walaxwali walasfar aw kaana sifatan liabiihi aw liummihi aw gayri dalika bima yakrahu wuxuu leeyahy culimmadu waxay ku ijmaaceen qofka inaan naanays looga dhigahayni wuxuu karaahiyeysanayo shaygaasi ama ha noqdo shay isaga sifa u ah ha noqdo ama shay aabihii ama hooyadii sifa u ah ha noqdo kii hooyadii sida ahaayow kii aabihii sida ahaayow amaba kii isagu sida ahaayow arrimaha noocaasa ayaa waxaa la diidan yahay in laysugu yeedho ee la diiday allahuma ilaa hal xaalo ayaa la ogol yahayo markii qofkani matan la tacriifinayo oo qofkii sifadan uu leeyahay sifo ahayn hayna aan lagu tacriifin karin markaasoo kale waa lagu tacriifin karaa amaa qofka in laysaga yeedhyeedho shay uu diidayo uu karaahiyeysanayo waa dembi iyo kabiiro weyn weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay abudar radia allaahu canhu oo addoon uu leeyahay ku leh yabna sawdaa ku leh yaa kii tii madoobeyd wiilkeediibuu ku leeyahay markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi intuu aada u cadhooday yaa abaadar acayartahu biummi innaka imru'un fiika jaahiliya ayuu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma hooyadii baad ku caayaysaad ku aabeynaysaa ilaa hadda waxaa kugu jirta buu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam jaahiliyadii baa kugu jirta ayuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam tii maxay ku dhalaysay abudar in maalin dambe aanu ugu dhawaaqin warkii addoonkiina uu weligii u karaameyn jiray u ixtiraami jiray isagoo ka dhiganaya shay iyo asbaab ilaahi tabaaraka wa tacaala dembiga maalinta u ka galay oo kaga dhaafo bal waxaa la yidhaahdaa ma soo gadan jirin dhar ilaa addoonkaana wuu soo gedi jiray oo wuu labisi jiray isagoo tadbiiqinaya amarka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu siiyey waxaa la rabaa markaa qofka muslimkaa in laga ilaaliyo alqaabta iyo naanaysaa xunxun in laga ilaaliyo ayaa la rabaa si ukhuwadu ay noqoto ukhuwadda ay imtaa u noqoto waxaa la rabaa qofkani shaygan hadduu ku yidhaahdo iga daa magaca ma jecli iga daa ka daa ha kusii caragsanin ha kusii maxaa la riixriixin ha noqonin adigu qofkii wixii loo diida ka helayay ha noqonin in badanoo ka mid dadka waxay samaynayaan shayga iga daa baa lagu leeyahy markaas waxaa la raadinaya hebel muxuu ka xanaaqaa ayaa la raadinaya magacaasuu ka xanaaqa aynugu yeedhno ayaa la leeyay waawa laysku waafaqaya waxaa laga yaabaa in loo soo shiro ayaa laga yaabaa oo la yidhaahdo hebel muxuu ka xanaaqa inta la raadiyo aynu ku tadbiiqina in la yidhaahdo ayaa laga yaabaa naanaystu haddii sideeda ay tahay naanays tilmaamaysa wanaag qofka waa loogu yeedhi karaa qofka waa loogu yeedhi karaayo matalan abubakar sadiiq radia allahu canhu alcatiiq baa loo yaqaanay cumar maxaa loo yaqaanay alfaaruuq baa loo yaqaanay cuhmaan dunnuureyn baa loo yaqaanay cali bni abi taalib radia allaahu canhu abu turaab iyo kunyo noocaasoo kale ayuu lahaan jiray oo dadkii qaarkood laga yaaba inay ku caayi jireen laakiin waa kunyo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu bixiyey khaalid waxaa la ohan jiray maxay sayfullah ayaa la ohan jiray alqaabta noocaasoo kalea ee wanaagga tilmaamaysa iyada lama diidana iyada lama diidana laakiin waxaa la diiday maxay tahay waxaa la diiday waxa weeyaan in qofka loogu yeedho naanays xun loogu yeedho ama mid isagu karaahiyeysanayo oo si xun u yaqaano ama suuro xun ku baxday in loogu yeedho ayaa la diidan yahay taas markaa qofka hadduu iska ilaaliyo waxay keensanaysaa in quwadu daymuuma ay yeelato allaha tabaaraka wa tacaala xaqa hayna waafajiyo subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijkeenna faafreebka ayaanu ku guda jirnaa jamciyadda alixsaan al khayriya ayaa deeq raashiin ah ka qaybisay degmada wabxo ee wilaayada islaamiga galgadood deeqdan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya afar boqol iyo konton qoys oo ka mid ahaa dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada wabxo haddaba nabadoonnada degmada wabxo ayaa ka hadlay munaasabadii deeqdaasi lagu qaybinayay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaa waaye degmada wabxo oo maantay farxad iyo rayrayn joogta oo ilaahay cadowgii ku soo duulay oo saliibiga ahay iyo kuwii murtadiintii mushrikiinta ilaahay ka dulqaaday maalintii ilaahay ka dulqaaday saan ayay u soo camideen ee haddana berga waxaa wax u qaybinaya hay-adda la yidhaahdo jamacatil ixsaan alkhayr ee raashin isugu jira sokor iyo bur iyo saliid ayay u qaybinaysaa ilaahay mahadii waxaa weeye waxaa amarka ammaan mudan allah alawal aakhirna waxaa ammaan mudan ummadda islaamka ah oo istacaawinaya oo iskala qayb qaadanaya farxadda iyo baahida iyo shalay haddii ay qaxiyeen gaaladii saliibiga ahayd iyo murtadiintii mushrikiintii degmada dadkii markuu ku soo laabtay dadkii ka barakacay ayaa loo qaybinayaa raashin maanta dadkaas oo dhan afar boqol iyo konton jees oo inta ka qaxday ee magaalada gudaheeda ah oo aan daafuhu ku jirin ilaahay baa mahad iskale waxaa haddana mahad mudan walaalaha ee dadkaas walaalahooda u soo gurmaday oo hawdka galay oo ay qaxsheen dadka cadowga ah dadkaas ayaa mahad mudan waxaa mahad mudan bahda colaamka oo maalin walba muujinaysa farxadda kala qaybgelaysa iyo baahida ummadda ka warqabta iyaguna mahad ay mudan yihiin waxaan leynaa marka oo halkaan aan rabaa inaan uga faa'iidaysto saanan uga diro ummadda islaamka meel alla meelay joogaan khaasatan ummadda mujaahidiinta haddii ay joogaan bariga afrika iyo hadday meel walba joogaan waad salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay marka oon u sheegayaa ummadda islaamka gaala ilaahay baa jabshay gacnihiinna iyo alla ku tacdiibay farxadda aan barga joogna haddaan dad islaam oo walaala uusan dhiig u bixin uusan dhinka la yidhahdo qabri u hoos gelin ma aanaa joognin ilaahay baa mahaddaas iskale ayagana mahad ay mudan yihin wixii dhintay allah shahaadada ka aqbalo wixii jooga seexadana allah kale ha sugo gaaladana ilaahay ha jabsho waxaan leenahay marka gaalada saliibiga ee ku soo duushay deegaanka walaayooyinka islaamka ay ka taliyaan idii suuragelimi ma idii suuragelimays inaad kaalmadda ilaahay oo aayaadka iyo sunnada nebi maxamed inta baabi'isiin aad saliibi ninka layidhahdo dimuqraadiyad iyo ninka layidhaha baybal iyo kirishto iyo ninka layidhaha aad ku dhaqdiin ma idii suuragelaysa insha allahu tacaala annaguna waxaan idii sheegaynaa inta nafu nugu jirto inta nafu nugu jirto in aan idila jihaadayno oo aan naftatiinna iyo nacfigiina aan bixin doono haddii alla magacnahaynan ilaahay idinku tacdiibshaan laynahay qooladii timiday oo hadda halkan ku timidna waxaan u sheegayaa oo ilmihii dhaninayo mooryaanta iyo soo malhabaasho igo derbiyada xamar shaqaale ka laga soo waday waxaan leeyahay ilaahay u tooba keena marka koowaad ilaahay u tooba keena haddaad u tooba keeni weysiinna waxaad ogaanaysiin gacnaha muslimiinta ayaad ku dhammaanaysiin gacnaha muslimiinta ayaad ku dhammaanaysiin hadda waa ogtihiin tii idinka raacda warxoolo ama ninka la yidhahdo gorfiya inta maxaas u dhexaysa meydadkiinni yaayaan nimanka idinku shaqaysanaya oo idin soo wadaya wax ay idin siinayaan lama arko lacag haddii akon oo ugu shuba gaalka hadda lacagta bixinaya ayagaa ku dhisanaya magaalo ama yurub ku aadaya ama meel kale ku aadaya waxba idiin geli maayaan war naftiinna ha ku cayaarinina war naftiinna ha ku cayaarinina aakhirana ha gubinina adduunkana ha tacdiibinina intaas waxaan leeyahay ummadda ay soo madahabaabsheen ummadaha islaamka ah oo loo sheegaya in ninka la yidhaha kutubka ilaahay la dagaalama la leeyahay war ilaahay uga baqa ilaahay uga baqa waxaad og tihiin nebi maxamed gaala ma jeclayn isaguna ma jeclayn ayaguna ma jeclayn haddana waxaad la socotiin ama aad wadiin oo idila socaynayo waa gaalo waa ameerikaan waa ninka la yidhaahda yuhuud waa gaalo ninka la yidhahda etoobiyaana waa gaalo ninka la yidhaahda kirishtaana waxaad ogaahaysiin ina ayaga ku xugun tihiin ina ayaga ku xugun tihiin ogaada annaguna beryaan ilaahayna beryooda ka naqanayaa gacnaha muslimiinta allah idku tacdiibsho oo allah idku cadaabo islaamkana waxaan leeyahay war kutubkiina difaacda iyo diintiina ummadaha islaamka oo hadda gaalo kusoo duulay how iimaankiina la waardiyeysta waardiyeysta iimaankiina ilaahay baa idin garab gelaya cidlama joogtiin iimaankiina waardiyeystoo gaal haysu dhiibinina la dagaalama nacfi iyo maal iyo mur kula dagaalama ilaahayna hiilow idiin yahay wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وحام هلا الله جل وعلا آه انت اسكدب وحا هل كان مانتي تاغن ضد مسلمين اه iyo mataqaanaa oo isu isxaanfalayo oo mataqaanaa dadkii halkan waxaa joogay muslimiin badanaa ku dhaqnaay wax badanaa aakhiradooda iyo adduunkooda waxaa ka shaqayhayay maamulka islaamka dadka in la badbaadiyo aakhiradooda ayaa waxay ka wanaag badan tahay adduunyadooda in la badbaadiyo waxay ka dhiseen dadka tawxiidka adiga lix iyo toban sano in la eg ayaa maaragtaa shareecada islaamka halkan ka talinaysay oo la barayay dadka sidai ay ilaahay uga baqi lahaayeen alxamdulilah markay fahmeen waxaa ku soo duulay gaalo saliibiyiin ah iyo murtadiin calooshooda u shaqaystayaal ah ee doonayaan inay shareecada nuurka soo baxa dumiyaan ilaahayna waa diiday inay nalkaas damiyaan ilaahay waa diiday suma dabadeed dadka mu'miniinta ee mujaahidiintaahuna waa ay diideen dhiiggooda inay u daadiyaan ayay mataqaanaa hay ku fakareen way kula jiraan dagaal weyn bay la galeen ilaahay baa ka kiciyey gaaladii ku soo duushay halkan webxo degmadan webxo gaaladii ku soo duushay ilaahay baa ka kiciyey waxaa halkan marka maanta joogo dadkii maaragtaa ay qaxiyeen gaaladii ku soo duusha dalkan waxaa waaye waxaa u soo gurmaday oo u soo baxay walaalahood muslimiinta ah oo afar boqol iyo konton jeesa halkan ka qaxday ayay waxay siiyeen raashin isugu jiro sonkor bur saliid intaba isugu jiro ayay siiyeen ilaahay xaggiisa mahad ha ka gaarto tacaawunkaas muslimiinta ayaa lagu yaqaanaa ma ahan ayagu gaalada intay dadka madaafiicda la dhacaan ku baar laxawsada haddana macaawinan hoos ka gelaynayraa ma ahan dadkii muslimiinta ayee qaxay ayay maaragtaa taakulayhaayaan waxay ka dinqanayaan baahidooda adduun toodii aakhirana awalay ka soo shaqeeyeen ilaahay miisaanka aakhiraha u saaro waxaa maaragtay gurmadkaas u horeeyo hay-adda la yidhaahdo aljamaacatu alixsaan alkhayriya hay-addaas ayaa raashinkaas qaabishanoo bixisay ayadaa mataqaanaa maaragtaa u xil saaran ayadaa muslimiintii shacabka ahayee qaxeen ay cid walba cawada debkeeda ku shidahee raashinkii ay u keeneen ilaahay hadduu idmo waxaanna ilaahay ka rajayhaynaa gaal damboo yimaadaa halkan asigoo ooyaa inuu ka noqdo asigoo ooyaa inuu ka noqdo hadda ka horna waa ka naqa jiri haddaanna waa ka naqay dadkan muslimiintaah waa isu dinqahayaan ilaa waxay isu dinqahaayeen soo jiritaankoodii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam la soo saaray diintu waa diin naxariiseed waa diin raxmo ayadaasay ku dhimo doonaan in shaa allah ayaday ku noolaahayaan wax kalena ma aqbalaayaan yaan laysugu soo luggo'in ayagana martaqaanaa waxaan leeyahay dadweynaha iga soo hor jeedow haddaad aragtiin saaad haddaba u dadaasheen u dadaala hal qofyo hal qofyo gaalku ugu imaanin inta muslimiin hoo la dagaalami kartana ha la dagaalamo wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqda alixsaan alkhayriya ay gaarsiisay dadka ku dhaqan degmada wabxo بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله مدن عبده ورسوله إلهي سبحانه وتعالى ما أذكره نقد قد المسلمين أه وحنجونا الدقمة ذوبحو وحامش راشين كقيبين هي هي دا الإحسان ذكر راشين كاس على قيبنا أف أفر بقول يكون تنقويس وعدد كي مجال كبر كعي وبرنامج أوبح هذا المجال كوسا لابتي raashin kaas wuxuu sugu jiraa qoyskiiba bur iyo sokor iyo saliid ilaahay subxana watacaala ku mahadsan ummadda muslimiinta ah oo ninkaa dadkaas walaalada muslimiinta usoo gurmadana waxaan leeyahay ilaahay subxana wataala ajir ha idinka siiyo ilaahay subxana wataala ha idin waafajiyo khayrkeeda ummadda muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah oo taagta daran ama tabarta yar leh inay maaragtay ninka yidhahdo saacidaan oo ay wax ku kaalmeeyaan wixii ay ka dhaamaan oo ay gaarsiiyaan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismillaah maantay ilaahay wuxuu iskugu keeno keenay degmada wabxo bannaankeeda meesha jidka fagaaraha oo istaraajada waxaana raashin ku bixinaya hay-adda al-isxaan alkhayr waxaana la siinayaa dadkii barakacay oo magaalada ka barakacay raashinkaas marka bur iyo bariis iyo saliid intaas ayuu ka kooban yahay alla waxaan ka codsanaynaa ummadda bixinaysa ilaahay subxaanu qaadir ahay khayr ha ka siiyo bedel badanna ilaahay ha ugu bedelo ummadda ku dhibtoonaysa oo wadda oo shaqadaas waddana ilaahay ajri xasanaha ka siiyo ummadda qaadanaysoo dhibtootay oo maaragtay qaxu galay oo qaxa ku wareertana ilaahay ha u daaweeyo walaayada oo noo keentay oo arintaas noo soo gashay oo qabanqaabidana ilaahi subxaana waa dira ajri xasan ha siiyo بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إن- الحمد لله إلى ما هذا السكلة عنا يدتك مسلمين تاكون نول دقمدة وبحق ما أنت وحان وصوا بوضع ماشان جمعية اللي يرى الإحسان الخيرية ودتك مسلمين تاها وديغانك مرلو دقناة دقمدة عدوك كقحي كسو دولي ee duurka galay kadib markay soo noqdeen la soo gaaray ee, raashin raashinkaasoo isugu jiro ee, sonkor iyo bur iyo saliid oo la siinayo dad gaarayo afar boqol iyo konton qoys Ee, runtii waan uga mahad celinaynaa jamciyadda al ixsaan al khayriya annaga waxaan ka mid nahay dadka deegaanka oo qaxay oo ka cararay cadowgii meesha kusoo duulay dadka muslimiinta ah ee la baxay ee muxsiniinta ah ee la baxay muxuu ahaa raashinkan na waan uga mahad celinayna waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah idiin saaro dadka mujaahidiinta ah oo kitaabka ilaahay u taagan oo mar walbaba waxa waaye dadka muslimiinka inay taakuleeyaan u taaganna waxaan leenahay ilaahay ha idin guuleeyo dadka ducafada aad u kaalmeeyeysiin na ilaahay waxa waaye guushiisa haynku siiyo ee, waxaad ku joogtiin sunankii iyo dariiqii salafka ee, waan uga mahad celinaynaa waxaan leenahay meel walbay joogaan maxaad wax ka gaarto cid kasta oo ka qayb qaadata arrintan oo waxaa waaye dadka muslimiinta ah, annaga oo reer wabxa ah na soo gaarsiiyey maanta aad aan ugu faraxsannahay inaan qof walba uu qaato loor badara iyo caag saliida waan uga mahad celinaynaa cid kastoo soo abaabushay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد لله إله ما هاد إسكاله إله ما هاد إسكاله إله ما هاد إسكاله نقول كده السلام سو كان كان ماشان أنا جو كل لنا كنا نقول دقمة وبح تتكني أبا أبا خس خس سو قارن دجالة يقاح يوريرك إن أي هيئة الإحسان الخيري أي أكنتي راشين إلا أفر بقول يقنتن قويس الراشي كاس أغيبنا يسوق dadkaas muslimiinta oo qaxa iyo barakaca iyo rafaadka ay dhibaatadu gaartay oo hay-adaas ay wax siinayso ilaaha ma- ilaaha mahaddaas kale ilaaha mahaddaas kale mahad aan la koobi karo meel ay ka bilaabantay meel ay ku dhamaata aan lahayn ayada iyo walaayada islaamka oo noo dadaalidoo kala dambeynta iyo nagu siinaysa iyo xasiloonida iyo wanaagga uma dabadeed raashinka meesha loo qaybinayo waxaa waaye saliid bur iyo sokor oo dadka tabaalaysan loogu talagalay in ay ku noolaadaan oy noloshooda ku bayqeemiyaan dadka muslimiinta ah oo soo bixiyana waxaan leenahay jazaakumullahu khayr khayr jazaa ilaahay jazadooda jannaha ka dhiga saasaan leenahay annagana daawo allah nooga dhigo colaadda iyo dhibaatadan allah naga naga geliyo taasaan ilaahay ka baryaynaa muslimiintana kor allah ka dhiga munaafiqiinta iyo gaaladana ilaahay jibiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan mahad aan la koobi karin Ee, shalay maaragtaa annagoo baybalka carrayna tawxiidkana u carrayna oo uga qaxnay rayadka iyo maatada iyo maaragtaa ee, maaragtaa carruurta ka ka qax- ka qaxsanay maantana haddana maaragtaa ku soo laabanay Ee, hay-adda al-isxaan oo maaragtaa hay-ad diiniye ah ayna taageertay oo maaragtaa tabaraac noo samayday oo barwaaqo horan aan kala duwan raashin ayo nuuca saliid ayo nuuca wax walba na soo gaarsiiday waa kuma- ku mahadsan haddana mahadda labaad waxaa ku mahadsan maaragtaa dadkii maaragtaa arrimahan dadka qaxay oo tabaaleysnay oo geedaha gaalada uga qaxay ta- tabarucaad u shiliyey taasaa ku mahadsan ilaahayna kor ha u dhigo hoos allaha kala yaabo maaragtaa dulliga iyo baybalka nala daba joogo nagu wac gadaal udu ay allaha ka dhigo ilaahay idankiis intaas ugaa duco inta labaad wa- maaragtaa kusoo dhawaada barwaaqadan dadka maaragtaa aan sidoo kale aa loo samayhaa gaala yaan lagu sugin iyo murtadiin yaan lagu sugin baldaamada ay soo aadayaan khayr fara badan oo aan- ilaahayna waa nala jeclaaday roob waa helnay barwaaqo waa helnay hilaac iyo xareedana agtaal barwaaqo baabuur saaran waana soo gaarta hay-adda lasxaana ilaahay kor ha ka dhigo waa taas qof walba ay- ay- say u qaada ay laadahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الحمد لله رب العالمين أولا إلهي بaa mahad iskale naga dhigay dad muslimiina isuguna kayna keena meeshaan waxaan ka barakacnay magaaladan la yiraahdo magaalo degmada webxo kabacdi na- ay naga qaxiyaan nimanka murtadiinta ahay kabacdina aan isugu soo noqonnay een waxaa naga soo gaaray hay-adda la yidhaahdo al isxaan al khayriya bur sokor saliid raashin isugu jira intaasay nagala soo gaareen haddana waa haysannaa waa nala siiyey afar boqol iyo konton qoys camal een cadadoodu ay ka kooban tahay intaas bay nala soo gaareen ilaahay baa ku mahadsan alxamdu lilaahi shukri rabbialcaalamiin
bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad iska leh magaaladaanaan ka barakacnay ilaahay baa mahaddaas leh waa isugu nimiday waa ku ijaabownay ilaahay baa mahaddaas u sugnaatay waana kan haddaan alaabta ba- badarkaanya ma haddaanya nabadgelyadaanan haysanaa ilaahay baan ku mahadin
Ah, bismillaah degmada wabxo dadkii ka barakacaan nahay waa ku soo noqonnay mahaddas ilaahaya iskale alxamdulilah shaydaankii iyo wixii dhib ka lahay allaa naga waday haddana ilaahay baan ka magangelaynaa ilaahay nooma keeno nagumana soo celsho shar iyo shaydaan waxay wadaan allah ku celsho waa ku soo noqonnay magaaladaani waa degannahay waa waxawahay ku nabad qabnaa ilaahayaana wax dhible ka magangelaynaa islaamku waa ku xaadir waa wada joognaa ilaahayaan ku mahadinay marka alxamdulilah waa badar bur bariis baa sankor saliid wax walbaa noogula qaybihaa waa ku nabad qabnaa islaamkana allaha tiirsho munaafaqa allaha naga qabto shaydaanka allaha naga qabto gaalka allaha jabsho shartiisa allaha naga qabto ilaahay baan ka magangelaynaa bilaahi kariim
magaalada wabaxo aan ku aan ku dhaqmi jirnay cadow waa naloo noo yimid waa na qaxiyey qorraxaan tagnay aa, waa waa ka soo noqonnay waa nala caawiyey muslinka yaa noo yimid waa ku dhaqannahay ilaahabaan ku mahadinay saliid iyo sonkor iyo bur iyo adduumaa naloo keenay waa naloo qaybiyey ilaahaan ku mahadinay gaalkana allaha jebiyo cadowga dhan allaha naga qabto ilaahayaan u baryaynaahe waxa soo guuxaa ayaga allaha ku ku dansho oo ku gugubo oo ku laayo ilaahayaan u baryaynaa waa hagaag barnaamijkeena faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa dhowaan waxaa soo idlaada shirkii nuqabada wilaayaadka islaamiga nabadoonnadii khudbadaha ka jeeday waxaa ka mid ah suldaan aadan deyrow suldaanka beesha dabare السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله هانا كهذا أفك دبر أو هان كان الله هذا الرير دبر مثلا إن هان مسؤول كي دبر أجي آه، دبر هرت مسي دقا باي iyo jubooyinka iyo shabeellada hoose saddex meelood si dega iyo banaadir weliba oo آه، burburka bacdana eed indegi insha allah anta dhammaan meeliha maqalkii iyo muuqaalkii inta si kasta fadwadii inta saga beedii oo culummada rabbaaniinta ag saabeystii in sidee un aan qaadani isagna meel barrigoogtaan in meeshiisan ka qaadataan ma kala meesha laga soo basiyaa oo shir inta loon fadhiyo sidiya oo dhowr maalmood loon fadhiyaa een ugaasyadii iyo samadoonadii iyo suldaanadii guud ahaan een mee qaadadeena lix eh, lix iyo toban qodob oo ah in muslimnimadii la qaadado diinta islaamka loon hogaansamo diinta islaamka loon dhimada loon dagaalamo lan kastoo muslum agya oo dabara agya un macnaha sanaga abtirsida mee safarnaa in diinta islaamka an nusraasha an dagaalama an dhimada ununa adoo ilaahay naga ballan agi inuunan dhimano qaadan insha allahu maalinta ay weli ka damboshana meeliina lan kasta oo ugaas agyo anta fadhihi koow ina kaaga in uraakana hay heeshayna in la dagaalagna gaalada ee an nagana af keliya macnaha mikro- mikrofon surun walo siigeesni iyo intal ma ag lan kasta diyaar in nagada waaye lankiiba haddii ulus iyo haddii fududiiba intaba shariicada islaamka bannaanta in lana dagaalamo marka insha allahu kii bamsa gem kara iyo kii qorisa gan kara iyo kii saska arxis karaba diyaar oo agna insha allahu dagaalkaa kay diya- diyaar oo agna haddii ilaahay ogolaada marka insha allahu ee, diinta islaamka ma kahelniyaa wanaag badan maalan ciddii oo rigoogtay sagaashan ilaa iyo inta sagaashan iyo koobkii ilaa iyo hadda ma xasuusagnaa lan xabad laga gemi xabaddii laga diigaysay oo haankana xabaddii laga qaaday qabiilkaas ninkan una yigaysni xabaddii una ka yigaysni na siis haddii kale lan kale siigaysna adoo saa marnay geena mee rigoogna alxamdulilah inta inta fadhidaa ina siigeys karna male maalintayna mee rigoogna dad walaalo agyo ee, ehel agyo oo macnahaas na silowa ka agno dhibaatada una saa marnay ogno dib dambe ilaahay manu ku naga dhibaatada una saa marnay insha allahu meena ilaahay saga rajaashnaa in naga khaatamaasha shareecada islaamka una wadna inuuna dhiman sidii un anka geeriyoodii ninkii la irkariyey imaam maxamuud haaj imaam maxamuud haaji xaamuud ilaahay hag naxariisa jidkii iska bahayna allah naga beyse asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafreebka wararkana caawa waa naga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا